sharcigii isgaarsiinta ee dalka ayaa si rasmi ah u dhaqangalaya wixii maanta ka dambeeya maadaama uu saxiixay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo sharciga isgaarsiinta dalka ayaa muddo fog waxa uu horyaalay baarlamaanka soomaaliya iyadoona marxalado kala duwan soo maray hase ahaatee baarlamaanka tobanaad ayaa ku guulaystay inuu meelmariyo sharcigan sidoo kale sharcigan ayaa noqonaya sharcigii ugu horeeyey oo uu saxiixo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana waxauu noqonayaa sharcigii ugu horeeyey ee mara labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya wasiirka wasaaradda boosada isgaarsiinta ee xukuumadda soomaaliya cabdi canshuur xasan ayaa sheegay in sharcigan uu horyaalay mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya muddo labiyo toban sano ah balse isaga uu ku guulaystay inuu dhaqaajiyo labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wada ansixiyaan waana sharcigii ugu cumri dheeraa isagoo qabyo ah ee abid soo maray dalkan mudana madaxweyne sharcigan wuxuu soo bilaawday labada kun iyo shantii maantana waxaynu joognaa laba kun iyo toddobiyo toban laba iyo toban sano ayuu qabyo ahaa mudana madaxweyne mudanayaal waxa aynu xaqiiqsanay in mas-uuliyadeenna aynan si habboon u gudan karin haddii aynan helin sharci isgaarsiin oo nidaamiya howlaha isgaarsiinta ee wasaaradda naloo soo idmaday ama naloo xilsaaray waana midaas sababta aan xoogga iyo mudnaanta koowaad u saarnay meelmarinta iyo ansixinta sharciga isgaarsiinta qaranka mudana madaxweyne mudanayaal saxiixa sharciga maanta waa bilowga shaqada gudiga iyo aasaaska xanaanka fulinta sharciga isgaarsiinta qaranka taas oo fududay doonta gaarista ujeedooyinka sharcigan ee ah inuu kor u qaado maamulka horumarinta iyo nidaaminta howlaha isgaarsiinta ee qaranka madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay inuu ka dhigan yahay saxiixa sharciga isgaarsiinta dalka wax kabeddelka dhaqanka siyaasadeed ee dalka ay ka sameeyeen waxaan qayb ka ahaa heerarkii uu soo maray baarlamaanadii labaitobankii sana hadda la sheegayo ay soo jirtay oo baarlamaan walbaba ay isku soo dayayeen haddana maanta ad arkaysaan meesha ay taagan tahay macnaheeduna waxay tahay in loo baahan yahay continuity wax layidhaahdo oo istabadhig ah ama si joogta ah looga shaqeeya hawshaas wuxuu soo maray heer kala duwan hadda waxaan markhaati ka nahay hawshaan inay qayb ka ahaayeen labada gole oo si aad iyo aad ay juhdi u geliyeen oo aad uga shaqeeyeen waanad aragtaan maanta waa maalin taariikhi ah waxayna ka turjumaysaa inay tahay wax ku yimid wada shaqayn hay-adaha dastuuriga ah saddexda qaybood iyo ganacsatada waxaa kow ka ahaa dhaqankii siyaasadeed aan wax ka bedelnay horuu jirin maxaa yeelay wixii lasoo maray waxbaa ka baran sano ayaa waxaan kusoo jirnay dowlad kumeel gaar ah iyo tan hadda anugu aan madaxweynaha ka ahay intaasoo idil waa inaan wax ka baranno waxaan ka baranayna waxay tahay oo dad kulli ay markhaati ka yihiin sidaa aan awood u qaybinay oo qof walba hawshiis loo idmaday khasaaraheeda dhafaayadeeda isaga lagala xisaabtamaayo oo aniguna aan ugu ahay odayg madaxweyne farmaajo ayaa hoosta ka xariiqay inuu tusaale u yahay sharciga isgaarsiinta dalka wadashaqaynta ka dhexayso baarlamaanka soomaaliya iyo weliba xukuumadda golaha wasiirada iyo ra-isul wasaaraha sida wanaagsan oo hufnaanta leh oo dhowaanshaha leh ay u wada shaqeeyaan iyo siday ula shaqeeyaan golaha shacabka taasaa waxay keentay inuu sharcigan soo dhowaado oo muddo bilaa dhexdooda ah lagu ansixiyo keenay iyada naftigeeda ma sahlanayn markii labada aqal dhexdoodii ay ka shaqaynayeen hawshaan iyada naftigeeda anigaan ugu horreeya juhdilaan geliyey sidii hawshaan ay u soo afjarmi lahayd oo wax alla wixii yararka ahaa oo khilaafaadka ah aan hoosteenna aan ku xallisanno taas weeye marka waxaa loo baahan yahay inaan u sheegno shacabkeena soomaaliyeed qodobada ku xisan sharciga isgaarsiinta ee dalka ayaa waxaa ka mid ah samaynta hay-adda isgaarsiinta ee qaranka kalhaagidda mawjadaha ay qaadanayaan shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka shaqaysa macaamil wanaagga dhex mari karta macaamiisha iyo shirkadaha isgaarsiinta dalka wasaaradda boostada inay mas-uul ka tahay furaha dalka ee laba shan labo inay ku qasban yihiin shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka shaqaysa iswacidda dhexdooda